إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada qodobada warka subaxnimo ee idaacadda islaamiga ee alfurqaan askari talyaaniga lagu soo tababaray oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa muqdisho ku soo noqday isagoo qaba cudurka korona ra'iisul wasaarihii hore ee dowladda federaalka ayaa tacbaan la ah cudurka korona qaar ka mid a xubnihii ka qaybgalay shirkii jihaadka bariga afrika ee ay dhowaan qabatay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa aragtidooda ka dhiibtay shirkaasi iyo muhiimadda uu lahaa mid ka mid a dhakhaatiirta soomaaliyeed ayaa ka warramay cudurka korona ee shisheeyaha argagaxa ku riday weerar lagu dilay sargaal ka tirsan xuutiyiinta ayaa ka dhacay koonfurta dalka yemen ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa subaxnimo jimcaha taariikhda hijrigan ay ku beegan tahay saddexda shacbaan sannadda kun afar boqol kow iyo afartanka hijriyada dhanka kalena waafaqsan toddoba iyo labaatanka maarso sannadda laba kun iyo labaatanka ku soo dhowaada warkii oo fidsan askari talyaaniga lagu soo tababaray oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa muqdisho ku soo noqday isagoo qaba cudurka koronafirus dowladda federaalka ayaa sheegtay inay xaqiijisay kiiskii labaad ee cudurka koronafirus waxaana lagu soo warramayaa in ninkaani la karantiilay ra-iisul wasaarihii hore ee dowladda federaalka ayaa tacbaan lahaa cudurka korona nuur xasan xuseen oo laba kun iyo toddobadii ilaa laba kun iyo sagaalkii ahaa ra-iisul wasaare ayaa la sheegayaa in la jiifiyey isbitaal ku yaalla magaalada london ee dalka ingiriiska kadib markii cudurka korona uu soo ritay xildhibaan hore cabdiraxmaan maxamed ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in nuur caddi uu xanuunsan yahay islamarkaana la karantiilay
hal qofaa loo ogolaya inuu tago gabadhaasna warbixin soo bixiso waa roon yahay oo dadka hadda koomada la geliye ma ahan isaga yani meesha waa safe ay u tahay inuu joogo oo maaragtay isaga meel kale oo dad badan ay joogaan inaysan aan la geynin marka aniga waxaan aaminsanahay aan ogahay inuu xoogaa roon yahay qaar ka mid a xubnihii ka qayb galay shirkii jihaadka bariga afrika ee dhowaan ay qabatay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa aragtidooda ka dhiibtay shirkaasi iyo muhiimadda uu lahaa abuubakar ibraahim geedde ayaa warkaasi inoo faahfaahinaya mas-uuliyiintii culimmadii iyo waxgaradkii ka qayb galay shirkii wadatashiga jihaadka bariga afrika ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay muhiimadda uu shirkan leeyahay kadib markii uu shirku idlaaday lagana soo saaray fadwo iyo bayaan ayaanu waxaan waraysannay inta badan ka qaybgalayaasha sheekh xasan yacquub cali ayaa ugu horrayn ka warramaya muhiimadda shirkan waxaa la yidhaahaa kooyey kuluna keera dhale macnaa haddii marka muslimiinta la isugu yeeray meel la wada fadhiistay la tashaday cuqaladii culammadii aqoon-yahanadii qiyaadiyiintii dadkii oo dhan ay taliyeen meesha talo wax ku oolaa ka soo baxday sidii jihaadka loo dhaqaajin lahaa marka waxaa arrintan ku soo beegay guulo waaweynaa la gaaray meesha hadda aynu joogno halkeen oga dhaqaaqi karnaa taladaas muslimiinta loogu yeeray ugu dambayntii marka rajada aad ka qabto in dhaqangal ay noqdaan qodobada ka soo baxay shirka intee bay la eg tahay rajadaas boqolkiiba boqol waxaan isleeyahay wixii meeshan ka soo baxay waa dhaqangeli doonaan muslimiintuna wax ka ool bay u noqon doonaan iyo waxtar iyo waxay ku dheefsadaan aakhir iyo adduunyaba insha allah sidoo kale waaliga jubbooyinka sheekh maxamed abu cabdalla ayaa waxa uu sheegayaa in shirkan uu soo kordhin karo faa'iidooyin badan wuxuu soo kordhin karaa in ummadda muslimiinta uu u noqdo iftiin ay waxaway ka dabqaataan wuxuu u noqonayaa nuur waxaan isleeyahay bariga afrika iyo dhammaan waddamada muslimiinta iyo meel walboo jihaad ka jiro meel laga tusaale qaato ayuu noqon doonaa kulankan khayrka ka soo baxana meel walba ayuu camimi doonaa insha allahu tacaala waaliga shabeellaha hoose sheekh maxamed abu usaama ayaa waxa uu sheegay in shirku uu ku soo beegmay xilli loo baahnaa runtii waxaan isleeyahay waxa xilligan ku soo beegay waa dadkii waxaa la rabaa maogtahay tharawaadkoodii in macnodaro lagu qaato wax lala dagaalamay diyaanadoodii wax lala dagaalamay waxbarashadooda dhinac walba lagala dagaalamay ayadoo marka taa laga duulaya in ummaddiina la wacyigeliyo xaqaa'iqda jirtana la caddeeyo culummadeennina ay meeshaa ka soo saaraan fatwo iyo caddayn dhanka kalena ay noqoto biidniillaahi subxaanahu wa tacaala ummadda intay ka wada tashto aayaheedii dambe wax wax ku ool ah in meesha laga keeno marka taasaan isleenahay runtii waa ku soo beega waana wakhti munaasib u ahaaba u ahaa insha allah sidoo kale waaliga baay iyo bokool sheekh cabdulaahi macalin geedow ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey dhaqangalka qodobada ka soo baxay shirka wadatashiga jihaadka bariga afrika dadkii kol haddii maxaa ahayda dadkii dadka maamulayay iyo dadkii la maamulayay dadkii odayaasha ka sii ahaayay ayba meesha ku kulmeen qodobada wax laisla qaatay ay yihiin insha allahu tacaala in ilaahay subxana wa tacaala fadligiisa wax badan fududaan doonaan ayaan ilaahay subxana wa tacaala ka rajaynaynaa annaguna de wixii muslimiintaasi ay qaateen oon ka mid nahay inaan insha allahu tacaala wixii karaankayaga naga soo aaday aan fulinno waaba waxyaabaha aan u taagannahay oo islaamka shaqadooda noo dhiibtay aan u hayno waaliga banaadir sheekh muuse cabdi caraale oo ka mid ahaa mas-uuliyiinta ka qayb gala shirka ayaa sheegay inay ka maamul ahaan dhaqangelinayaan qodobada shirka waxaa nooga aadan inaan bayaanaadka ka soo baxay aan hirgelinno wixii aan awoodi karno bayaan wax ku oolah oo qiimo leh ayaa ka soo baxay iyo fadwo qaali ah oo culummada rabbaaniyiinta ah oo ay fadwoodeen dhammaan annaga ka walaayahaan waxaan diyaar u nahay inaan hirgelinno wixii bayaanaad iyo fadwo ah oo ka soo baxay shirkaan haddii ilaahayd culimmadii ka qayb gashay shirka waxaa ka mid ahaa sheekh maxamed axmed balli waxaan ka fadwoonnay waxyaabaha ay masaalixda ummadda muslimiinta ay uga jirto waxaan ka fadwoonnay masaa'ilka raahinkaah oo maanta taagan ee loo baahan yahay waxaan ka fadwoonnay waxa macnaha daruuriga ee aan indhaha laga qarsan karin ee ah masaa'ilka sharciga oo maanta marka macnaha ummadda muslimiinta ay u baahan tahay oo ay ka mid tahay difaacan araadi lmuslimiina in la difaaco oo ay ka mid tahay dasaatiirtan babaatilka oo lasoo waxeeyey oo ay ka mid tahay macnaha cawlamadan iyo waxaan ethoobiya iyo uganda iyo macnaha burundi iyo soomaaliya la isdhexgelinaya oo ay ka mid tahay waxaas oo dhan iyo waddankan muslimiinta la qaadanayo fataawada ku ayaanu soo saaray ilaahina subxaana wa tacaala waa nagu guuleeyey sidoo kale sheekh fu'aad maxamed khalaf oo ka mid ahaa culimmadii shirka joogay ayaa waxa uu yidhi saddex arrimood baa ugu muhiimsanaa waa inta adiga ii muuqatay midda koowaad taxkiimu sharci illaahi fii ardi illaahi sharciga alle dhulka ilaahay in lagu xukmiyo oo shareecada la xoojiyo midda labaad istimraariyatu aljihaad jihaadka in la sii wado oo la xoojiyo taana waa mid ay culimmadu gaartay waxaa ugu muhiimsanaa u dambeeyey in culamaa u suu oo u shaqeeya gaalada iyo murtadiinta u shaqeeyo in looga digo ay culimmada isu taagaan inay dadka xaqa u bayaaniyaan intaas iyo ina ka midana way jireen intaasaa ila muhiimsanaa ee saddexdaa wallahu aclam doctor xanafi oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ayaa wuxuu isbarbardhig ku sameeyey shirka wadatashiga jihaadka bariga afrika iyo kuwa ay qabtaan dowladda federaalka iyo shisheeyaha waxaan rabaa ummadda inaan xusuusiyo boqolaal shir oo ummadda islaamka lagu maraxabaabinayo lagu qorshaynayo lagu baabi'inayo waxaad dareemi kartaa markaa iskarab dhigtay shirarka la qabanayo maalan tusaaleahaan waxaa arkaysaa waxaa lagu leeyahy shirbaa arsaaw lagu qabtay shirbaa xagga lagu qabtay shirbaa kambaa lagu qabtay shirbaa xamar lagu qabtay shirka ugu weyn ee la qabtay waxaa lagu qabtay lagu leeyahy london baa lagu qabtay ingiriiska shir weyn oo ay kasoo qayb galeen konton dowladood shirkaa wuxuu socday laba saac oo keli buu socday oo looga hadlay arrimaas waa laba saac oo keliya waxay ku tusinaysaa waxyaaba gaalada soo qorata oo keliya in meesha lagu saxiixayay laakiin shirkan shan maalmood ayaa waxaa looga hadlayaa masiirka ummadda geeska afrika ee muslimiinta ku nool ayaa looga hadlayaa shataano shataan aad bay u kala gedisan yihiin nabadoon maxamed axmed guuleed oo ka mid ahaa waxgaradkii ka qayb galay shirka wadatashiga arrimaha jihaadka ee bariga afrika ayaa sheegay in kulankan oo kale uusan weligii arag jilse iiga qiimo badanna maba ka soo qaybgelin middaan ka hor ummad walba xaq bay u leedahay aayaheeda inay ka tashato aayaheenaan kaga tashanaynay iyo sidaan maaragtay gaaladan nagu soo duushay dalkeenna iyo dadkeenna iyo diinteenna ku soo duushay sidaan iskaga dhicin lahayn aan iskaga difaaci lahayn ayaa layskugu yimid meeshan loogana tashanhayay go'aankii ka soo baxayna hoosta waxaa laga xariiqay inaan iska dhicinno saliibiyiinta soo duushay oo mid madow iyo mid cad iyo gaal soomaali iyo wax kastale gaala magaca gaaloo dhan inaan iska dhicinno ayaan kaga tashanay go'aankaasaa hoosta ka xariiq shirka wadatashiga ayaa waxaa sidoo kale ka qayb galay abwaantaakow macalin ciise anigoo abwaantaakow macalin ciise cumriga ilaahay isiiyana soomaan istaagin xaflad sidaan loo soo agaasimay bilacdan iyo quruxdan leh sidaa u dhacaysa aad iyo aadaan u soo dhoweynaya shiribka aan dhihi lahayoo gaalada adduunkaanu diri lahayna wuxuu ahaa wuxuu idinkula dhaca kenya waad ogtihiin wuxuu idinkula dhacay sheega soomaaliya dhexdeeda waad ogtihiin meel kastoo aad joogtiin saasaa laydin daba joogaa ha u dambeeya kii todobada tobanka sargal idinkaga baktidayoo africom lagu sheegayey kaabasiinba oo toddoba diyaaradood lagu halaagayoo toddobayo tobanka sargaal lagu dilayoo taliska africom lagu qabsadayoo tuurida dhammaan tuurada wada dhacay marka anigoo taraab gaalada u weyn hadlayn waxaa idhi afar waxaad ku taal mujaahidiintu caalamka waxaa isku sheegay iyo afar kale tuseenaan ku dhah waxaan ku yidhi inuu taliska africom tawxiid ka babaday tuseenaan inuu taliska africom tawxiid ka babaday tuseen toddobayo toban sargaaloo la wada toogtayay tuseen toddobadi diyaaradoodoo dib laga taagayay tuseen rag iyo bad tala saartayoo toorey la dhacayay tuseen taraam inuusan wax tarayn hadda faankiisa waa la wada dhegeysanaya ma ogsan tahay taraam inuusan wax tarayn taraabadiisa waa tuseenayo haa marka gaalada adduunka intaasa insha allah kusii salaamaya
shirka wadatashiga jihaadka bariga afrika ayaa lagu tilmaamay inuu ahaa shir ummadeed iyadoona dadka soomaaliyeed dal iyo dibadba ay hadal hayaan kadib markii arkeen sawirada iyo bayaanka mid ka mid a dhakhaatiirta soomaaliyeed ayaa ka warramay cudurka korona ee shisheeyaha argagaxa ku riday warkaasi waxaa inoo faahfaahinayo waryaheenna cabdulaahi yaasiin jaamac doctor xanaf cabdisheekh aadan oo ka mid a dhakhaatiirta soomaaliyeed ayaa asigu u warramayay idaacadda islaamiga ah alfurqaan waxa uu faahfaahin ka bixiyey cudurka korona waxa uu sheegay in calaamadihiisu ay yihiin oo kuwa hargabka oo kale waxa uu tilmaamay in cudurkana uu yahay ciqaab allah uu soo dejiyey oo gaalada lagu cadaabayo horta inaan isla fahno cudurkan isaga ah waa cadaab iyo ciqaab ilaahay subxaana wa tacaala uu soo dejiyey gaaladan u soo dejiyey xaqiiqo weeye taas in la yaqiinsado anaa dad muslimiin aan nahay annaga gaalada waxay sheegto ma qaadanno wararkoodana ma qaadanno ijraa'aadkoodana ma qaadanno taladoodana ma qaadanno laakiin caalamka oo dhan maanta waxaa u malaysaa in gaalada la daba socdo waxaa wey caalamka maanta waa wareeray wax alla wuxuu gaalka sameeya la samaynayaa ayib waxaan rabaa marka inaan isla ogaano cudurka ilaahay baa keena ilaahay baa qaada subxana wataala dadka muslimiinta daarashan bay leeyihiin meelay wax ka qaataan shareecay leeyihiin diin bay leeyihiin cudurro ka daranaa soo maray muslimiinta si looga hortagay leeyihiin shareecadana ka hadashay nabigeena shareec calayhi salaatu wasalaam horta inaan isla ogaano cudurkan saan inuu yahay cadaab ilaahay soo deji gaalada u soo deji wuxuuna ka bilowda markii ugu horeysay magaalada wuhan gobolka hubey oo jino ka bilowday jinana waa ognahay cadaabka ay ku hayso dadka muslimiinta ee jiniiska ah oo salaad loo diiday oo soon loo diiday oo safar loo diiday oo bixitaan loo diiday cadaabka cuquubadii dadka muslimiinta lagu haayay dadku ilaahay bay bareen subxaana wa tacaala junuudda ilaahayna lama yaqaano wuxuu kuu gargaara ma taqaanid wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa huwa marka waa cadaab ilaahay uu soo deji subxaanahu wa tacaala cadaabkii isaga ah marka wuxuu ka bilowday dadkii muslimiinta ee jiniiska ee la cadaabaya ee weysaqaadka loo diiday ee salaada loo diiday ee xijaabka loo diiday ee waxba loo diiday in lagu tusiyo laakiin waa gaala haddii caqliga halkaasu ka bilowday kadibna ilaahay wuxuu u gudbay subxaana wa tacaala gaaladii ugu darneyd ee caalamka wareerinaysay muslimiinta maanta waa la dulaysahayaa diyaaradaa garaaci hayo waa lagu soo duulayaa xabsiyaa laga buuxinayaa intaas hadda ilaahay bay gacanta u geysaan subxaana wa tacaala ilaahayna subxana wa tacala wuxuu noocuu kuu gargaara ma taqaanin ciidanka ilaahay lama yaqan asaa garanaya marka aniga waxaan ka aaminsanahay dad badan ay ila aaminsan yihiin waxaan waa cadaab ilaahay soo dejiyey gaaladan u soo dejiyey subxaanahu wa tacaala hadda ninkii gaal raacay ee la tagay la noolaadeen hadda waxa weeye wixii soo gaaray isagaa garanayo laakiin waa ciqaab ilaahay gaalada usoo dejiyey subxana wa tacaala fisqigoodaa batay dulmigoodaa batay eebdaradoodaa baratay dhan kastaa marka laga baabiina doctor xanaf ayaa waxa uu sheegay in shisheeyuhu ay dhibaato ku hayaan dadka muslimiinta ah islamarkaasina ay mudan yihiin in cudurkan oo kale uu ku dhaco su-aasha isweydiinta waxay tahay cudurro faafa waa la arki jiray tbda faafto iriskaa faafo laakiin hadda waxaan waxaa ka dareemaysaa inay ciqaab tahay ilaahay subxaana wa tacaala wuxuuna tusinayaa gaalada fulaynimadooda ya gaalada fulaynimadooda ciqaab ilaahay rucbi baa ilahay ku ridi subxana wa tacaala maanta wax dhaqaaqaya ma laha wax kala soconaya ma laha dhaqaalahoodaa la baabi'inayaa cudurkaas lagu baabiinaya waa ciqaab ilaahay soo dejiyo subxaanahu watacaala meelaha uu ahleena waa soo sheegnay waxaa ugu waaweynaan dhahnay me- meesha china ka bilowday si fiican buu u hayaa ayib faransa waa la soconaa wuxuu ummadda ku samaysa muslimiinta ay ku laahayso si fiican u hayaa talyaaniga waa la soconaa wuxuu cunaa muslimiinta ku haayo iyo waxaa badaha uu dadka ku laayna uu ku dhammaynayo dadka masaakiinta ee ordaya ee tarhiibee nafta ka hayso wuxuu ku dhigayahay waa loo jeedaa dad badan baa badahaas ku dhammaahayo asigay sabab u yahay ilaahay waa ku ziyaadiyey subxaanahu wa tacaala ruushka wuxuu ku haya muslimiinta waa ujeednaa ilaahay waa ku ziyaadiyey subxaana wa tacaala ee iiraan waa la soconaa waxay muslimiinta ay ku hayso iyo say u baabiinayso iyo say sunnada ula dagaalamayso ilaahay waa ku ba- waa ku badi subxana wa tacaala marka horta aan u fahanno ilaahay ciqaab uu soo deji gaalada u soo deji waaye inay ku cibro qaataan la rabaa aniga marka waxaan leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala ha u ziyaadiyo maraykan ha u ziyaadiyo coronavirus gaalada maraykanka gaalada maraykanka waa ku celina hadalkaas dad baa si kale wax u fasiri doono gaalada muslimiinta rucbiga gelinayso ee maanta laga hurdi laaya laga harsalayay ee diyaaradooda ku duqaynaya ilaahay waxaan ka baryaa subxaana wa tacaala muslimiinta gaalada dhibayso ee maraykanka ugu horeeyo ee raashka ku xigo ee faransiiska ku xigo ee ingiriiska ku xigo ee qolo walbo muslimiinta la dagaalamayso ilaahay inuu u ziyaadiyo subxaana wa tacaala dad badan oo qaarkood ay wadaadda sheeganayaan ayaa waxa ay raaceen talooyinkii shisheeyuhu ay soo jeediyeen waxaana meelaha qaar oo wadamada muslimiinta ka mid ah la xiray masaajidda doctor xanafe ayaa arrintaasi gaashaanka ku dhuftay dadka muslimiinta waxaan leeyahay walwalka badan ha layska daayo cabsida badan ha layska daayo ilaahay ha lagu kalsoonaado waidaa maridtu fa huwa yashfiin gaala arkay xalka hadda maanta wadaa waxaan la yaaba maanta waxaa la gaarsiisan yahay meeshii alla loo carari lahaa oo alla la bari lahaa gaala wuxuu leeyahay masaajida ha la xiro doqon kalaa meesha xidhan masaajida ha la xidho gaaladaana farta masaajid ha la xidho ee safka ha la kala fogeeyo ha la ka war waxaas waa waxa weeye gaala raacnimo tii ugu dambayso wey meesha ugu liidata wey dullinimo meesha ugu liidata wey nabigaa noo sheegay calayhi salaatu wasalaam gaaladu hadday god ay galaan waa ka dabagelaysaan wax kastoo sama waa ka daba samaynaysaan maanta waxay maraysaa oon aad uga naxaa waxay tahay oo lala yaabo waxay tahay weliba dad culummo lagu sheegi jiray waxaa arkaysa maanta waxaa leeba goobihii cibaadada waa la xiray ee masaajida ha la xiro war ilaahdan ku dhaari kiniisad ma goob cibaada ilaahay miya ma meel ilaah lagu cibaadaya kiniisad kiniisadu waa meel shirki waay waa meel la leeyahay ilaahay baa wiil dhalay waa meel la leeyahay ilaahay baa xaas leh waa meel la leeyahay ilaahay baa laba ah war ilaahay idinku dhaari doqonnimada maanta jirta xaggee tahay wadaad doqona la soo istaagaa goobaha cibaadada waa la xiray nidaamka waxaa la ilaalinaya coronavirus kiniisadu waa baatil waa shirki waa gaalnimo waa qurun waa in la baabiyo wey sida saxda islaamka saas way marka ha layska daayo walwalkan badan ha layska daayo ilaah walwal nagu abuuri subxaana wa tacaala waxaa kaloo arkaysaa ilaah idinku dhaariye xaramkii ilaahay subxaana wa tacaala ya gaala raacnimada meeshay marayso xaramkii ilaahay aa maanta xiran liajli gaala raacnimo gaala la raaligalaynaa darteed direction ama wax ay ku siisay gaalo ay ku jeysay ayaa maanta war muslimiin soo manihi anaga soo cuduro ma dhici jirin cuduro waa dhici jiray see looga hortegi jiray soona ma soo marin soo daacuno ma dhici jirin soo saxaabada kama hortegi jirin maxaa la samay jiray maxaa anaga gaalna geli warkiisa xaramkii maanta waa xereye waa xaramka ilaahay kacbada muslimiinta ku tiilay gaalaa wuxuu yidhi kiniisadaa xiray adigana xaramka xer cudurka corona ayaa si deg dega ugu fiday caalamka daafihiisa waxaana xusid mudan in wadamo badan oo ay ka mid yihiin maraykanka shiinaha iyo talyaaniga iyo dalal kale oo yurub ka tirsan uu ka dillaacay sidoo kalena eshiya iyo qaaradda afrika ayuu soo gaaray kumanaan dad ah ayaa ilaa yeeminka cudurku u dhintay boqolaal kun ayaana waxa ay jiifaan isbitaallada sidaasoo ay tahay xaajadu waxay u muuqataa mid aan weli faray ka qodnayn hoosudhac ayaa ku yimiday dhaqaalaha shisheeyaha iyadoo dhaqdhaqaaqyadoodina ay yaraadeen diyaaradihii iyo gaadiidkii kale socodkoodii ayaa yaraaday suqyo waaweyn ayaa haawanaya dadkuna cabsi ay ka qabaan karoonaha ayay ku xiran yihiin guryahooda halka warkaani oo idinkaga imaanayo waa idaacaddii islaamiga ee alfurqaan ugu dambayntiina weerar lagu dilay sargaal ka tirsan xuutiyiinta ayaa ka dhacay koonfurta dalka yemen wararka ka imaanaya dalka yemen ayaa waxay ku warramayaan in gudaha dalkaasi uu ka dhacay weerar qorshaysan oo lala beegsaday sargaal ka tirsan shiicada xuutiyiinta weerarkan ayaa ahaa mid dhabagal ah waxa uuna si gaar ah kaga dhacay mandiqada dayaab oo ka tirsan wilaayada albaydaa ee dhacda koonfur bari ee dalka yemen weerarkan ayaa waxaa lagu dilay sargaal xuutiyiinta ka tirsanaa kaasoo lagu magacaabi jiray abuuxarbi al xuuti sidoo kale waxa uu dhaawac soo gaaray sargaal kale oo xuuti ah kaasoo lagu magacaabo abuuhaashim mujaahidiinta alqaacida ee dalka yemen oo fuliyey weerarkan ayaa waxa ay furteen qoray iyo agab kale uu watay sargaalka ka tirsanaa xuutiyiinta ee lagu dilay weerarkan mujaahidiinta ansaaru shariica ayaa ah faraca alqaacida ee dhulka yemen waxayna dagaal adag kula jiraan ciidamada xuutiyiinta iyo kuwa xukuumadda dalkaasi warkii oo aad kala socoteen idaacadda islaamiga ee alfurqaan saaka waa naga intaa